ninkiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan
bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wada jir anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal barnaamijka waxyaabaha aannu toddobaadkan ku eegi doonna waxaa ka mid ah tartanka qandaraaska dhismaha garoonka ciyaaraha qoob doore ee degmada kaaraan oo maamulka gobolka banaadir uu daafuray shirkadaha ku tartamaya sidee u arkaan waxaan aad ugu faraxsanahay shirkadaha dalka ka jira in loo tartanka laga qaybgeliyey keliya ee nooga imaan shirkadaha dibadaha ee tixgelinta ugu weyn in la siiyo shirkadaha soomaalida aada ugu faraxsanahay waa shayna horumarin karo waxaa kaloo aannu idiin soo gudbin doonnaa sida gobolka banaadir uu u bixiyo qandaraasyada lagu dhisayo xarumaha muhiimka u ah adeegyada bulshada iyo isdhexgalkooda halkee marayaa qorshaha dib loogu dhisayo waddooyinka iyo hay-adaha dawliga ah ee caasimadda soomaaliya ee muqdisho masaariicda oo gobolka banaadir hadda wuxuu aad xoogga u saaray qorseynta magaalada baahiyadeeda dadka gaarka ay qabaan ha noqdo in dib loo dhiso xaramuhii dowladda barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macali maxamed qays cali shirana waa uu farsamaynayaa waa hagaag magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maamulka gobolka banaadir waxa uu ku qabtay aqalka dowladda hoose munaasabad lagu daahfuraya tartanka qandaraaska dhismaha garoonka ciyaaraha ee qoob doore ee degmada kaaraan waxaa dhismaha garoonka ku tartamaya shirkadaha maxalliga ah ee ka shaqeeya dhismaha cabdifitaax nuur cali guddoomiyaha degmada kaaraan waxa uu shirkaddii ku guulaysata tartanka dhismaha garoonka ciyaaraha ee qoob dooro ugu baaqay in fursadda shaqo ay siiyaan dadka degmada tii soo baxday guulaysato waxaan ka codsanaynaa in materiyaalka ay ka gado degmada kaaraan shaqaalahana ay ka xusho degmada kaaraan si maaragtay anfaca ugu badan oo noogu soo laabto annagana ka maamul ahaan iyo ka bulsho ahaan garoonkaas oo ku dhowaad half milyan dollar oo ku bixi doono inaan xafidno oo mar dambe naga burburin waxaa ka mid a dadka maanta joogo guddi sagaal qofood ka kooban oo aan u soo xulnay in maaragtay ay noqon doonaan dadka la shaqay doono hawshaan wax ka qaban doono odayaasha kalena markhaatiyay ka yihiin waxaan u mahad celinaynaa maamul gobolka banaadir iyo guddiga isboortiga gobolka banaadir oo xil weyn iska saaray in garoonkaasi dhismo annagana waxaan ballan qaadaynaa wax alla wixii noolaga baahnaay laga bilaabo shirkadda soo guulaysta waxaan u ballan qaadaynaa inaan la shaqay doono garabna ku sii doono inuu fulo mashruucaas xasan aadan yabarow wiish guddoomiyaha ciyaaraha ee gobolka banaadir waxa uu sheegay in qorshaha dhismaha garoonka qoob dooro uu muujinayo ahmiyadda ciyaaraha uu siinayo maamulka gobolka banaadir waxaa aad iyo aad ugu faraxsannahay in la joogo wakhtigii la ogaaday inuu isboortiga muhiim u yahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir dhismahan garoonkan la dhisi doono wuxuu ka saacidi doonaa dhallinyarada waxyaabo aad u weyn gaar ahaan degmada kaaraan waxaa aaminsanahay inay garoonkan ka faa'iidaysan doonaan dhammaan toddoba iyo tobanka degmo laakiin waxaa nasiib u yeeshay in degmada kaaraan ay noqotay degmadii garoonka uu ku yaalay isla markaasna maamulkeedii iyo bulshadeedii iyo odayaasheedii dhammaantood ay ka faa'iidaysan doonaan haddii ula yidhaahdo anaga haddaan nahay maamulka isboortiga gobolka banaadir iyo dhammaan arrimaha bulshada waxaa ballanqaadaynaa in garoonkaas uu noqon doono mid matinsigiisa ama gacan ku-heyntiisa aan ka warqabno wax in la dhiso haddana lahayn waayo gacanta lagu hayn waayo wax ay noo taraysa ma jirto marka waxyaabaha inta badan lagu eeday waxaa ka mid ah in maamulka gobolka banaadir markuu wax dhiso haddana degmadii ay ku taala ama hay-addii ama ururkii gacanta ku hayay uusan xafideynin marka qarash badan ayaa gelayo waxaana laga rabaa marka inaan annaga xafidino qaabka ku xafidi lahayn insha allah waa ka wada hadli doonaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir marwaa basme caamir waxa ay tilmaamtay in gobolka banaadir uu soo dhoweynayo shirkadaha maxalliga ah inay u tartamaan qandaraasyada caasimadda si gaar ah garoonka kubadda cagta ee qoob dooro
shirkadaha ku tartamayan waxaan leeyahay shirkadda ku guulaysato nasiib wacan waxaan rajaynaa iyadana si isxilqaan ah inay ku darto dhismaha ay dhisayso garoonka aysan u fiirinin dhaqaalo taasina tala tala soo jeedinayda ta maadaama hadda ay dowladda ay u tallaabsatay isxilqaan wax walba lagu dhisaayo isxilqaan isxilqaanka in la xoojiyo garoonka sida loogu talagalay si ka fiican haddii la heli karo in laga dhigo oo loo fiirinin shalay tanaa laygula heshiiyey in lagu lagu saa-iidiyo wixii lagu saa-iidin lahaa maadaamay dhallinyaradeena ay ka faa-iidaysanayaan ha idinkana aa qayb ka tihiin shirkadaha soomaaliyeed oo farsamayna waxaan leeyahay soo dhowaada gobolka banaadir har iyo habeen wuxuu u taagan yahay horumar horumarinta caasimadda iyo sida loo dhallinyarada loo jiheyn lahaa ama fikradahooda ama ama waxay tabanayaan ama qalubtooda ay ku jiro ee annagana aan ula jaan qaadi lahayn cabdisalaan maxamed siyaad waa agaasimaha iibgeynta iyo qandaraasyada maamulka gobolka banaadir barnaamijka wadajir ayuu uga warramay qandaraaska lagu dhisayo garoonka ciyaaraha ee qoob dooro iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan haddii aan wax yar aan een, heerarka uu soo maray aan- aan ka sheekeeyo mashruucan horta mashruuc ballaaran oo waxaa waaye loogu talagalay in kor loogu qaado isdhexgalka bulshada iyo ee, dhallinyarada Ee, waa mashruuc la xiriira dhinaca isboortiga oo lagu dhisayo garoonka kubadda cagta ee la- la yidhaahdo qoob doore oo ku yaalla degmada kaaraan Ee, mashruucan waxaa maalgeliyey dowladda hoose ee xamar waa mashruuc ee, ku dhowaad ee, half milyan ee, dhaqaale ah la gelinayo si ee, kor loogu qaado mooralka dhallinyarada oo aan ognahay inay yihiin mujtamaca qaybta ugu badan Ee, dhaqaalaha xooggaas lena waxaa loo geliyey mudnaanta ay bu- mujtamaca ka dhex leeyihiin darteed Ee, mashruucan waa mashruuc si daah furan oo transparency ay ugu tartamayaan shirkado fara badan oo soomaaliyeed Ee, kama xirnayn shirkadaha ajnabiga ah laakiin hadda waxaa nasiibka u helay inay ku tartamaan waa shirkado soomaaliyeed xaqna way u leeyihiin Ee, mashruucan waxaa la xayeysiiyey ee, kowdii bishan ee, waxa uu soo maray marxalado kala duwan shirkadaha mashruucan soo ablay gareeyey wa- ilaa iyo afartan shirkadood ay ahaayeen laakiin shuruudo oo mandatary ah oo ayaa shirkadaha qaar ay soo buuxin waayey sida darteed afar iyo labaatan shirkadood ayaa maanta goobjoog u ah mashruucan ee, furitaankiisa oo si daah furan iyaga shirkadihii iyo communitigii degmada kaaraan ee ka socotay wakiiladoodii ay joogaan guddoomiyihii degmada kaaraan uu joogo guddoomiyihii arrimaha bulshada ee maamulka gobol guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir een, ay joogto guddoomiyihii isboortiga gobolka banaadir uu joogo ee, guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir uu joogo ee, dhammaan dadkii mashruucan ehelka u ahaa oo la xiriiray ay goobjoog iyagoo wada ah ayaa hortooda lagu furay sanduuq Ee, sanduuqaas furayaashiisa annagu ma hayno Ee, ee, maamulka saraa haya shirkaddu markay timaado sanduuqaasay ku ridanaysaa ilaa iyo maalinta la furaa cidina ma ma access uma laha inay furto marka ee, taasina waa heerka ee daahfurnaanta ee gobolka banaadir uu hadda kusii tallaabsanayo iyadoo waaxdan procurementiga ay hadda gobolka banaadir si functional ah ay u shaqaynayso muddo hal sano ah oo anugu aan joogay oo eh, halkaas sano aan xoog wakhti badan gelinnay eh, maamulka gobolka banaadir ee hadda jirana uu aad commitmenti in waaxdan la kiciyo maadaama waaxdan ay tahay eh, interception pointiga ama halka eh, daahfurnaantu ay ay ay een, u ah eh, halbowlaha u ah ee, wakhti badan ayay geliyeen ee, welina waa socotaa dhismihii yaa socday iyo in lagu sii daadejiyo ilaa heer degmo loo sii daadejiyo ee, way jiraan mashaariicda qaar hay-ado ay bixiyaan oo oo gobolka banaadir aanu u- ee, si si buuxda implementationkeeda u lahayn laakiin taasna waxaa socda hadda qorshaheedii hay-adihii iyo wadahadallaa noo socda in wixii dhaqaale ah oo ay gelinayaan magaaladan ay dowladda hoose ama maamulka gobolka banaadir si toosa ay ugu ay, ay, ay u siiyaan maamulka gobolka banaadirna uu hirgelinta lahaado ee kabacdi hay-addu iyaduna ay xaq u yeelato inay ay samayso hadhow audit ay ku samayso ama ay, ay audit garayso processkii la maray inuu sax ahay iyo inuusan sax ahayn inay baaraan
waa gartay ee, ilaa iyo iminsa ee, hay-ado ama injineero ayaa fadhiyey goobta oo tartankan u soo xaadiray inay ka qayb galaan sideese hawshaasi xuladda ay u noqon kartaa mid xora oo xalaala
horta waxaa nasiib wanaag ah waaxda arban planinka oo qaybta injineeriyada iskale ayaa mashruucan marka ugu horeysa iyadu soo diyaarinaysa oo feasibility studyga oo feasibility studyga iyadu soo diyaarinaysa iyadu designkii iyo eh, soo diyaarinaysa waxyaabihii looga baahnaa b o q-ga iyo annaga procurementiga waxay noo imaanaysaa markay iyaga shaqadoodu soo dhammaato eh, shaqadoodu markay soo dhammaato iyo bermi- procurementiga kusoo wareegtana procurementigu waxay diyaarinaysaa processkii shirkadaha lagu tartansiin lahaa ilaa iyo marka ugu dambeyda oo shirkaddii ku guulaysata ee nasiib u yeelata contractiga la siinayo waaxda procurementiga ayay shaqadaas ka shaqaysa contractiga shirkaddu markay ku guulaystana hadba sida uu termiska contractiga ku qoran ama shuruudaha ku qoran ayaa la raacaa ama lacag haddii la hormarinayo iyo haddii shirkaddu ay iyadu ay sii maalgelinayso Eh, injineerada fadhiyey ama ka soo shaqeeyey mashruucan waa injineero boqolkiiba boqol maamulka gobolka banaadir injineeradiisa ah oo waaxda arban planinka ka shaqeeya cabdisalaan maxamed siyaad agaasimaha suuqgeynta iyo qandaraasyada gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa haddaba faysal cabdulaahi cali iyo weliba maxamed cabdiraxmaan ismaaciil injineer boorto oo labaduba ka mid ahaa madaxdii ka socotay shirkadihii ka qayb galay daahfurka tartanka qandaraaska lagu dhisayo garoonka ciyaaraha ee qoob doore ee degmada kaaraan ayaa waxaa la kulmay maxamed nuur macalin maxamed soosaaraha barnaamijka wadajir waxaana uu ka wareystay sida ay u arkaan tartankan furan ee lagu dhisayo garoonka ciyaaraha ee qoob dooro magacayga markii ugu horeysa waa injineer maxamed cabdiraxmaan ismaaciil boortan ku magac dheerahay shirkaddan ka socda waxaa la yidhaha siyaama construction internal service company Een, gobolka banaadir iyo iyo gobollada dalka waxyaabo badan aan ka soo qabannay maya dareenkaygu aad iyo aad u wanaagsan yahay waayo gobolka banaadir wax transbality uu isticmaalay uu horena u isticmaali jiray waxaan waa waadax tandarka sanduuqoo xiranaad banaanka la keenaa waad saaad u jeedeen idinkana sanduuqa s- si transbalnya lagu furayaa wax nadiifa ayuu gobolka banaadir qabtay xagga shirkadaha tartanka u galaya annagana waxaan ka mid nahay shirkadihii tartanka u galaya wax oon oon qaladoon ta- tabanina ma jirto
maxaa iska kaa bedelay eh, ka hor inta aadan tartankan ka qayb galin oo aydan imaan haddii aad tihiin shirkadaha eh, injineerada eh, dhismaha garoonka eh, tartanka u galay eh, qoob dooro Een, markii hore maxaa iska kaa bedelay Waxa- ka hor inta aydan imaan tartanka ka hor hadda intaanna imaan waxaa iskay bedelay waxaan dareemay inuu muxuu ahaaye waxaan islahaa awal soomaali musuq maasuq laga weyn maaye laakiin waxaan dareennaa hadda maanta inuu wax musuq maasuqa jirin wax tarasbaalisi ee meesha lagu kala baxay ay taalo
marka eh, sidee tartankan eh, haddii aad natiijadu goormay soo baxaysa horta natiijada berri waxay u fadhiisanaya guddi ka socda communitiga iyo muxuu ahaaye maamulka gobolka banaadir Een, markay fadhiistaan waxaa la soo saaraa natiijo shuruudaha jira boontiyo lagu gudbaya shirkadaha lixdan buundo wixii ka sareeya ayaa haddana dib waxaa loo fiirinaa lacagtay soo qorteen marka qofkii lixdan buundo gaari waaye oo ku hara markaasa muxuu ahaaye wixii intii soo baxda lixdanka ka gudubta ayaa muxuu haddana lasii kala saaraya lacagta lagu kala saaraya Eh, ayaa idin yeeray inaad tartankan ka soo qayb gashaan sidee sidee sidee warku idinku soo gaaray tartankan inaad ka qayb gashaan ma warka wuxuu nagu soo gaaray maamulka gobolka banaadir ayaa wuxuu ku soo xayeysiiyey websaydyada sida soomaali jobis oo kale iyo hiiran online oo kale ay ku soo xayeysiiyaan xayeysiintaasaan markaa iyo websaytyo kaloo badan xayeysiintaasaa meesha qof ka soo arkaya waad imaanaysaa maamulka gobolka banaadir wuxuu leeyahay qayb barcumity ah oo wax iibsiga ah qaybtaasaa buugaagta lagaa siinaa iyadoona wax lacag lagaa qaadeen kadib saasaad ku qaadanaysaa shuruudaha ku qoran shuruudahaasaad aad soo bubuuxinaysaa markaa shuruudaha markaad soo buuxisay kadib tendarkii waxaa jira time loo qabtay oo muxuu ahaaye sagaaliyo tobanka bisha ahayd sagaali- oo toban sac galabtii sagaaliyo tobanka bisha iyo wixii ka horreeyey nin kasta shirkad kasta u soo xareynaa awood ma u leeyihiin shirkadaha tartankan ka qayb galay ee kula midka ah shirkadda adiga aad ka socotay waxaan aad ugu faraxsanahay shirkadaha dalka ka jira in loo tartanka laga qaybgeliyo keliya ee nooga imaan shirkadaha dibadaha ka socda ama shisheeyaha ee dalka gudaheeda lagu casuumay taasaa horta aan ugu mahadcelinayo gobolka banaadir shirkadaha kale ila midkaana waa shirkado sidii annaga oo kale wax ka qabtay gobolka banaadir waa shirkada iyagu laftooda tayo leh saan annagu tayo leenna oo kale Amaahsan.
aad iyo aad waa mahadsan
Haye, eh, waxaad ka mid ahayd dadkii ka qayb galay ee, tartanka dhismaha garoonka qoob Doo- dooro loo galay ee, garoonka qoob dooro sidee eh, dareenkaagu yahay bismillaah I'm- waxaan ahay faysal cabdullaahi cali waxaan ka socdaa shirkadda oo dhismaha oo ii sheeg ee seco loo soo gaabiyo Een, magaceeda markii la akhriyo smart engineer and contractors company Ee, aadan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo M- ee, ii sheeg xalfaddan lagu furaayey ii sheeg ee, ee, opening ceremony inaan ka soo qayb galo aadan ugu faraxsanahay seco ahaan aad baan u tic- aad aad baan u u rajaynayaa inaan wax badan inaan ku guuleysan doono insha allah hadduu ilaah idmo
bal ka waran ee, ka qaybgalka ka sukow ee, waxaa jira in shirkadaha qaarkood ee, hay-adaha dowladda ee, xe- inta badan loo tirin jiray in ay ka qaybgeliyaan fursadaha noocan oo kale ah dad aan dalka u dhalan ee, muwaadiniintuna halkaa ay ku wayn jireen fursadihii shaqo marka tan sidee sidee u aragtaa ee, dareenkiinuse adigoo ka turjumaya ee, dadka kolomidka ah ee shirkadaha ah ee maxaa macaasha ah iyo maxaa dareenkiinu sawirkiinu sidee buu noqonayaa sawir intee la eg ayaad ka qabtaa in howshan ay najaxdo Ha, Sidaan ku ee, waxaan ka qabaa rajab fiicanaan ka qabaa sidoo kale ee, aadan ugu faraxsanahay in oo fursaddan loo abuuro shirkadaha oo maxalliga ah oo soomaalida ay la wada leeyihiin Ee, tixgelinta ugu weyn in la siiyo shirkadaha soomaalida aadan ugu faraxsanahay waa shayna horumarin karo een ii sheeg ee, kuwa tayada soomaalida sh- shirkadoodana horumarin karo saasaan rajeynaya sidoo kale waxaan filayaa ii sheeg ee, wax badan wax badan ii sheeg ee, inay inay inay na rajigelin doonaan inay jiraan Ee, tusaale ahaan sidii loo soo bandhigay ee, transparentiga sanduuqa waxaan habka sidii broseska lasoo mar wuxuuna bandh- wuxuuna siinaa rajo in waxaan si wanaag ay ku socdaan ee, guul guul fiican aan rajayn doono insha allah hadduu ilaah idmo Ee, awood muu leedihiin hadda inaad ee, dhismaha mashruuca noocan oo kale ah aad uga faa'iidaysaan ee, ka sukow idinku shi- ka shirkad ahaan in la helo mashruucii inuu najaxo dhismo qurux badan haddii fursaddan aad gaar ahaan natiijada soo baxdaa ay shirkaddaadu ay ku guulaysato ee, ma- maxaa soo bandh horese muu jireen ee, tartano noocan oo kale ah ood ka qayb gasheen oo mid iyo laba ah oo oo maanta dhismayaasha dalka ku yaalla ka mid ah ha ee, waxaa jiro dhismooyinkan hadda oo meesha aan soo codsannay dhismooyin hore usii qabanayaa jiro oo sidaanoo kale dhismooyinka loo baahan yahay kasii fiicanbo waxaan rajaynaynaa haddii aan ku guulaysan inaan dhisno garoon aad oo is- istandar ah een soo jiita ii sheeg ee, ajaanibta kale soomaalida iska badaaya waxaan rajaynaynaa sidoo kale quality-ga dhismaha inaan fiicnayno inuu jiri karo ilaa muddo sanadooyin ka soko inaan oo macaash ka raadino waxaa kaloon rabnaa ee, inaan inaan tusino dadka waxaanay soomaali leeyihiin oo dadka annaga aan leenahay bulshada annaga ay leeyihiin macaashka sokow in aan si fiican howshan usoo gudino een aan ku guulaysano aan ka rajayno isha aan ka macaashno aad baan ugu faraxsanaa shirkada maxalligan in la sii fursadaan mar kale Ee, maxaa ugu baaqi lahayd ee, dadka kale ee kula midka ah ama shirkadaha kale ee idinla midka ah ee iyaguna aan fursad u helin inay ka qayb galaan ee, mashruucan ee maanta tartankiisu ee dhismaha qoob doora ku aadan ee maanta furmay waxaan micnaha eh, waxaan ku dhiirigelin lahaa shirkadaha inay soo codsadaan sidoo kale annaga muddaan codsan jirnay waa soo waa soo dhisnay waa isa soo dhisnay waxyaalo badan oo codsan jirnaa jirnay waxyaalo badan oo ku guulaysanay waxyaalo aan ku guulaysanin marka waxaan dhihi lahaa isha guul iyo guul daradu waa mid laakiin inay dadka horta ay isku soo dayaan ay soo codsadaan oo tiro badan ay sameeyaan oo laga dhex helo ii sheeg eh, karti walba iyo quality walba iyo wax walba rabo Soomaaliya dhexdeeda in laga dhex helo shirkadaha gobolka banaadir waxaan ii sheeg ku tilmaami lahaa inay inay soo codsadaan oo ii sheeg isku dayaan guush iyo guul daro inta laga hor inay isku dayaan aan dhihi lahaa aniga adigu shirkaddaa ka socotid ee, ee, magaceeda ma noo sheegi kartaa ee, tirada guud ee shirkadaha ka qayb galay tartankan ee, ilaa imise gaaraya ha aniga waxaan ka socdaa ee, shirkadda la yidhaahdo smart engineering and contractors company waxaa loo soo gaabiyaa seco company shirkadaha oo ii sheeg tartankan qoob dooro ka qayb galay waxaa waxaa waa siddeed iyo toban shirkadood eena ee, u dhashay soomaaliya am- maxalli ah aan ku jirin ajaanib
ma kulli muqdisho ayay ka- ka- ku wada leeyihiin xarumo mise qaar gobollada ee, maamulada federaalka ah ku yaallo ka yimid ayaa jira waxaa shirkadda tusaale ahaan shirkadda ana aan ka shaqeeyo kale waxay ku leedahay xamar sh- ee, xafiis waxaa kaloo xa- xafiis ku leedahay baydhabo waxay xafiis ku leedahay ii sheeg ee, kismaayo waxay xafiis ku leedahay beledweyne waxay xafiis ku leedahay jowhar marka waxay ku tusinaysaa gobollada qaarkood South- southern centralna inaan ka wada shaqeyno shirkadaha kalena sidaas u badan yihiin ayagana xafiisay ku wada leeyihiin qaarkooda qaar inta xafiis ku leen waa jiraan keliya qaar yar waa jiraan shirkada waaweyn waa jiraan waa isku dhex jiraan markaa
ugu dambeyn adiga oo ka faa'iidaysanaya fursaddan ee, barnaamijka raadiyo wadajir ee ee ka baxaya raada muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya fariinta aad diri lahayd ee maxay tahay waxaa fariinta aan diri lahaa waxaa ka mid ah ii sheeg eh, in oo garoonkan haddii la dhiso in bulshada loo dhisaayo in ay s- oo isha gacanta midig ku qabsadaan ayna xanaaneystaan sidoo kale waxaan fariinta kaloon dalbi lahaa ii sheeg eh, siddeed iyo toban shirkadood oo ka qaybgelin qoobdoor dhismooda inay haddii midii ku guulaysato laazim mid le ku guulaysanada midii ku guulaysato inay isku daydo sheega inay dhusto sheeciga ay leedahay oo kale qalabka la gelinayo xoolaha la gelinayo macaashkaas ka sokow inay si fiican u dhistaan kuwaanin lahaa annaga dan ku guulaysayno sidoo kale waxaan usuu dhiirigelinaa inaan si fiican u dhisto waa mahadsanta waa adaa mudan waxay kala ahaayeen faysal cabdilaahi cali iyo weliba maxamed cabdiraxmaan ismaaciil injineer borto oo ka mid ah madaxda shirkadaha ku tartamaya dhismaha garoonka ciyaaraha ee qoob dooro u warramaya barnaamijka wada jir muhiimad intee la-eg ayuu gobolka siinayaa qandaraasyada shirkadaha maxalliga la siinayo tartanka qandaraasyadu ma yahay mid la isku halleyn karo oo ka hufan musuq maasuqa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka gobolka banaadir xuseen maxamed nuur ayaa barnaamijka wadajir uga warrama waxaana ugu horreyn weydiinay muhiimadda qandaraaska lagu dhisayo garoonka ciyaaraha ee qoob dooro Een, maanta runtii waxaan daha furaynay in dhismo aan rabno in gobolka banaadir uu ku sameeyo een, is- garoonka qoob doore oo ku yaala degmada kaaraan oo runtii gobolka banaadir uu dhisaayo waxaan maanta daha furaynay tartankii qandaraasyaaladii soo abalaagareeyey inay u tartamaan inay qandaraaskaas ku guuleystaan marka maanta waxay ahayd maalin aan furaynay een, een, een, tartanka een, qandaraash ay soo codsadeen inay u tartamaan inay ku guuleystaan qandaraaska dhismaha garoonka qoob dooro waaya marka maamulka gobolku ma leeyahay habraac ama nidaam loogu talagalay in qandaraaslayaashaas iyo tartankooda lagu maareeyo Een, ma aha qandaraaskan kii ugu horreeyey aan furna maaha waxaa jiray kuwo badan oo ka horreeyey oo gobolka maadir uu uu qabtay oo dahfuraa oo loo maraayay siyaasadda een, een, iibka ee gobolka gobolku waa leeyahay waana midda hadda maanta aad ku arkayseen indhihiina oon ku process garaynay een, qoob doora garoonkaas dhismihiisa aan tartanka ugu qaban marka gobolka wuu leeyahay habraac wuxuu leeyahay department dhan oo u qaabilsan howshaas waa garta marka e, tartankan hadda e, e, loo sameynayo ganacsatada ama shirkadahan e, garoonku tartamaya maxaa macnaha uu magaalada muqdisho iyo shirkadaha u leeyahay walahi wuxuu u leeyahay kow in institutionka anagoo hadda maamulo gobolka banaadir ah inuu noqdo institution transparency ah inuu noqdo institution ka turjuma in dadka ku nool magaalada muqdisho iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay haddii aan rabno inaan qandaraas bixino inuu noqdo mid daha furan oo loo siman yahay Een, garoonkaasna kolley ujeedkan ka leenahay wax kale maaha waa in degmada community ku nool dhalinyaradu inay ku helaan meel ay isboortigii meel ay ku kulmaan waa- waa waa center kulmiso waaye dhalinyarada iyo dadka deegaanka marka ujeedkan ka leenahay waxaa waaye horumarka gobolka iyo degmada ayaan ugu talagalnay inuu runtii uu projectkan qayb ka noqdo waaya marka qandaraaskan e, e, aad hadda shirkadaha ku tartansiinaysaan e, e, ma ma ma, ma sh- adeegyada kale ama dhismaha kale gobolka uu sameynayo o dhan ayaa sadatan loo sameeyaa mase kon unbaad e, aad
waa dayan waa sheegay maaha kii ugu horreeyey maaha maa noqon doon kii ugu dambeeyey qandaraas walba oo nuucaana oo gobolka uu bixinayo waxaan u marnaa proseska oo procurementiga oo noo degsan waana mid daah furan kuna saabsan siyaasadda een, een, een, procurementiga oo gobolka uu leeyahay marka waa nidaam aan mar walba u marno inaan ku bixino qandaraasyada waa garta marka kalsooni intee leeg ayay shirkadaha tartamaya ee, idinku qabaan gobolka yaa go-aan ka gaaraya ee, shirkadda ee, ee, ama ku guuleysanayso nooca ay noqonayso waa sidii kalsoonida marka laga hadlayo waxaad maanta markaad ka heleen in shirkado fara badan ay soo abaalgareeyaan ay kalsooni ku qabeen meeshu fadhiyaan hortoodan lagu furaayay bokosadii la akrinayay qolo walba dokumentigii iyo waxay soo gudbisatay hortooda lagu akrinayay Een, haddaysan kalsooni jirinna kole dadkaasu nooma yimaadeen marka taas waxay caddaynaya in dadku ay kalsooni ku qabaan inay yimaadaan soo abaalgareeyaan hortooda lagu furo waxaa jira guddi oo xil saaran oo loo magacaabay oo ka kooban tan hadda garoonka la dhisayo procurementiga guddi waxaa la sameeyey maamulka gobolka ah maamulka degmada ah communitiga degmada degan ah ay ku midaysan yihiin ayaa mas-uul ka ah proseskaas inuu noqdo proses mara wadadii saxda ahayd maxsuulka laga filan karo mustaqbalka muxuu yahay hadda ee, tartamadan aad sameynaysaan iyo marka si guud loo eego dhismaha meelaha muhiimka u ah adeegyada bulshada annaga ka maamul ahaan ujeedkeena waxaa waaye institutionkan annaga aan joogno gobolka banaadir la yihahdo inaan dhisno inuu as institution u shaqeeyo oo shuruuc iyo nidaam iyo habraacyo loo maro inay jiraan wax kastoo la qabanayo maaha keliya qadaraasyada laakiin shaqo kastoo gobolku leeyahay annaga ka maamul ahaan waxaan xoogga saaraynaa in loo maro nidaam sharciya marka tan waxay qeyb ka noqonaya horumarka iyo dib usoo nooleynta n- gobolka banaadir gaar ahaana maadaama dadka ugu badan ee ku nool magaalada muqdisho ama gaar ahaan soomaaliya dhalin- ee lagu qiyaaso boqolkiiba in kun iyo toddobaatan inay yihiin dhalinyaro in xarumihii dhalinyaradu ay ku kulmi lahaayeen ay sports ku ciyaari lahaayeen in lasoo nooleeyo bulshada ee qandaraasyadan aad bixinaysaan door intee leeg ayay ku leeyihin walaahi waxay ku leeyihiin tusaale ahaan hadda degmaan ka fulinaynaa garoonkan bulshada ku nool iyadiyaa joogta iyadayna marka hore ka timiday baahida in ah inay rabaan in garoonkooda loo dhiso in loo dayactiro dib loogu howlgeliyo marka annagu waxaan u shaqaynaa oon ka turjumaa baahida dadweynaha ku nool degmooyinka gobolka banaadir marka communitiga ku nool degmadaas kaaraan oo saaka meesha fadhiyey waa baahidii ayaga ka timiday annaguna aan ku dadaalna inaan baahidoodii aan ka qaban Ee, dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka tahay een, ka waran nidaamka ee, marka laga hadlayo canshuur qaadista gobolka degmooyinka intee la egyahay maxaa hadda soconaya dhinaca gobolka banaadir Ma- degmooyinku idinkaasi guud waa.
wallaahi annaga waxaan ku dadaalaynaa in in in wax walba ay noqdaan transparency in systems la abuuro in nidaam saxa loo maro oo runtii aan dhisno institutionkii ka shaqayn lahaa iyo shuruucdii lagu hagi lahaa iyo in laga gudbo in ay noqoto qaabkii hore oo oo traditionka ah in laga gudbo oo loo gudbo qaabkan casriga ah oo maanta lagu shaqeeyo si aysan u dhicin in qof shaksiya uu access u yeelan karo in lacag kaasha u maro ama uu gacanta ku qabto marka waxyaaba fara badan oo soo bedelaa jira hadda ka shaqeyna for example bajaajta iyo biyaarka oo kale waxaan u gudbinay in la diiwaan geliyo in ay bishii lacag iska bixiyaan in la siiyo sticker ku dhegan oo lagu ogaanayo xogtiisa ku jirto qofka iskala darawalka een, nig- darawalka ba- wada bajaajta ama caasiga wada milkiilaha iskale contactigiisa informationkiisa iyo mashiin yaroo lagu akrin karo oo sheegaya inuu bishan lacagti bixiyey inuusan bixin taas waxaan ugu talagalnay inaan ka saarna meesha munisiibiyada qoraga haysata oo qofka hortaagna inaysan ku dhicin ama qof loo dilo oo si aan sharci ahayn marka waxaan u gudbaynaa annagu inaan wixii system ka dhigno xuseen maxamed nuur gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka gobolka banaadir oo u waramaya barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir waxa uu ka bilaabay olole dib loogu dhisayo biyomareennada ama bulaacadaha waxaa kale uu wadaa dadaallo lagu dhisayo hay-adaha dawliga ah ee gobolka qorshaha dhismaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo sida uu u soconayo waxaa barnaamijka wadajir uga waramay injineer cabdikariin axmed shuuriye oo ah agaasimaha qorshaynta magaalada iyo weliba injineerada soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macali maxamed oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey qorshaha dhismaha magaalada iyo sida uu u socdo runtii gobolka banaadir wuxuu waxaa ka go'an in magaaladan wax badan laga qabto Ee, dabayaaqadii sanadkan ayaan waxaan samaysanay qorso tembrole ah kii kaleeto oo fulahay mardhow ayuu soo baxaya qorsahaasi waxaa ka mid ahaa in magaalada nadaafadeeda biyaha meelaha ay fadhiistaan ee, dhismaha aadka u tiro badan ee magaalada dhismaayo ee, waddooyinkii in dib loo dhiso intaba hadda wax badan ayaa ka qaban haddaan kaga bilowno arrimaha biyodega ah oo biyaha problem ku haya magaalada ee, waxaan wax ka qabanay hadda bulaacaddii weyneed ee xamarweyne beerta nabadda ilaa iyo dhulkaas ee, xamarweyne waxay ahayd degmada keliya ugu daran marka roob doo maamulka degmada xataa aynan shaqayn karin biyo fadhiisi weyn ay leeyihiin ee, wax badan ayaa hadda laga qabtay gobolka banaadir ee, wuxuu sameeyey bulaacaddii weyneed oo ilaa dekada tegayso furay gabagabay mare duqa magaalada muqdiso ayaa bisi lasoo dhaafay xariga ka jaray waxaan rajayn doonaa disembar labaatankeeda in mashruucaas uu soo gabagaboodan faysuwan sidoo kale hadda wiigga soo socda waxaan rajaynaynaa ama bilowga disembar inaan wax ka bilaabno bulaacadda weyn ee lambar afar taasoo ah iyadana mid muhiimad aad u weyn Ee, sidaa la socno lambar afar oo waddada elboorka loo aado way xirantaa markii roob badan oo soo da-o dhibaato badan ayaa lagu qabaa waxaan rajayn doonaa in wiigaan cusub soo socda aan bilaabi doono mashruucaasi too asina dib loogu qaaday sidoo kale arban balin aan injineerka gobolka banaadir wuxuu hadda wadaa daraasad ah waddooyin badan ee magaalada muqdiso aan bilaabi doono oo kaasoo naga caawinayso wall bankiga oo ku bixi doona masaariicaas lacag ka badan saddex milyan oo face b ama feeskii kuwada hadda bilaabaynaa marka masaariicda oo gobolka banaadir hadda wuxuu aad xoogga u saaraya qorseynta magaalada baahiyadeeda dadka gaarka ay qabaan ha noqdo in dib loo dhiso xaramuhii dowladda marka waxay adlist hadda waxaan hadda noo qabsamay ilaa boqolkii afartan lixdanka dhimanaan rabnaa in aan sidaa u sii qaban lahayn iyadoo magaalada aad u sii fifi- eh, fidayso baahiyadu way sii badanaysaa xaafado cusubaa kusoo biiraayo laamiyey rabaan dadkaasi de- deegaanay rabaan marka si alla taala qorse aad u badanya lakin hadda su-aasha ay weydiisay inta ugu muhiimsaneed hadda waa intaas
magaalada eh, bilicdeedii iyo quruxdeedii waxaa qayb ka ah dhismayaasha meelaha faras magaalooyinka ama town town hallka ku yaala ama downtownka meelahaasi eh, urban planningka ma qorshihiin ma ku jirtaa inaad wax ka bedeshaan eh, habka decorationka ee qorxinta absolutely eh, taasi waa sax hadda waxaana bilaabnay eh, leerarka leerarka wax weyn ayaan hadda ka qabanay eh, kasoo bilaab wadada elaboorka albaabkiisa ilaa kilomitr zero hadda waa lagu guulaystay leerar fiican ayuu geli gobolka banaadir kuwaasoo habeenka haddaad dareemka wadada elaboorka kasoo bilaab ilaa makalma karama sidoo kale tii wadnaha ayaan dhammaynay soddonka ayaanoo dhiman iyo kuwo kala qaar wuxuu amar kusoo bixiyay gudoomiyaha gobolka banaadir december markay dhammaatay in magaalada dhan leerarkeeda ay di- ay diyaar yihiin xoog ayuu ku socdaa ee, ee, isbeddelka waana socon doonaa insha allahu tacaala sida aan rajeeyo sidoo kale nadaafadda ay dhinac socoto ma kalma karma waa la gebagabaya nadaafadeeda laakiin nadaafadda mar kastaa loo baahan yahay in la qabto ma noqonayso hal maalin ku eg waa wax harta mar kasta inay socoto howlaha noocaasi ah ee arban planninka waa howl u baahan eh, dad kala duwan oo xirfado kala duwan leh injineeriyadda dhaqaale xoog badan een, dad baa dabcan shaqola'aana waddanka ka jirta een, ayaad u kaashataan halkee buu idinka soo galaa dhaqaalaha lagu kabi karo ee, maalan bulaacadahoo kale iyo biyo fariisigoo kale kow iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay way burbursanaayeen ee, xirfadda noocee ah ayay si ay- aanay biyo u soo laaban dadka u xulateen ayay u leeyihiin absolutely eh, runtaa waaye hay-ado badan oo waxaa jira gobolka balaadir la shaqeeya sida ay ka mid tahay ugu horeyso hay-adda tisbalaaso hadda aad aragta mashruucan qoob dooro dhisida naga qorshaynaysay sidoo kale hay-adda nis foundation hay-adaha aad ay u badan yihiin world bankiga un o b s un habitat marka waxaan rajayn doonaa eh, at least in aan hadda ilaa iyo xad waxaa ka qaban doono sidoo kale shaqaalaha abuurka aad baa shaqo badan u qaadanay hadda ee websaytyadaa soo gelina soomaali job imtixaan baa qaadnaa waxaana ku qaadanaa dadka sida ay hadba aqoon u leeyihiin si ay wax badan u fududeeyaan marka shaqo abuurka dhinac baa ka wadnaa waaxda hadda waxay maraysaa ilaa labaatan iyo dhowr shaqaale hadda maraysaa muddadii labada bil ahaayey labaatan ku dhowaad oo shaqaalaha hadda qaadanay waana waax oo aad u muhiimsan gobolkan rabta inay wax ka qabato marka aad baan u rajeynaynaa intaas in ka badan wax ka qaban haddii aad- mashruucan ee qoob deero ee tartanka dhismaha garoonka qoob dooro wuxuu marayaa xaraggiisa laga jiray dad baa ka qayb gelaya fursaddan raba inay ka faa'iidaysto ee injineero iyo ee kambanidii dhisi dhisi lahaa ee qorshaha idinkiga aadan ee garoonkaasi inuu noqdo garoon wanaagsan oo leh baahiyihii ee in lagu dheelo kasukoow wuxuu u baahan yahay ee qurux wuxuu u baahan yahay kefeteriyo wuxuu u baahan yahay garoomo ee qaybo ee inta badan suuliyaalka ay ka mid yihiin inta badan garoomadana waxaan filayaa in baahi arrintaas ay ka taagan tahay qorshaha idinkiga aadan arrintaas baahida siday u jirto wax ma ka ogtiid absolutely eh, garoonka anaga ayaan baahidiisa soo gudbinay hay-addana u gudbinay in la dhisana maxaa la lahaa waa period wanan u ahay wuuna gabagaba hadda feeska maraya Eh, waa ujeedaa hay-adda waynala joogtaa transparent ayaan leenleynay iyka dhinaca taagan anaga dhinaca taagan yihiin wax si loo dhihin gobolka keligiisa wax warba sameeya gobolka keligiisa hay-addu warba sameeya hay-addii waynala joogaan anaga waa joognaa shacabku waa kaasha qof kasta waxuu keensadaa la furaa sidoo kale sanduuqa arkaysa oo waxa lagu ridaa hal qof luxaa iska leh hay-adda hal qofna gobolka iska leh haddii wax lagu rido ma laga bixin karo marka si dadkii loo tuso waxay inay yihiin wax hufanaan oo ku salaysan daadse waa t v-ga iyo waxa idaacadda iyo transparencyga marka waxaan rabnaa dadka inay ogaadaan waxa kambaniyada inay helaan kambaniya soomaaliyeed ee aysan noqonin kambani aan kuwaalid lahayn oo wax rabo layska siiyo marka aad baa ugu mahadcelinaynaa maqa- ee qoladan oo procurementiga oo ikana door weyn ka qaatay in habraaca gobolka banaadir oo noqdo mid cadaalad ku salaysan islamarkaas dadka ay u wada saman yihiin mashruuca cusub ee sanadkan aad filin doontaan ee nooceeba uu ku saabsan yahay wallaahi ninhow ee masaariicda anaga hadda aan rabno xitaa kuwa ugu muuqaalka badan oo bilicda magaalada soo celinay ha noqdo garoonka istaadiga magaalada muqdisho wuxuu ku yaalaa gobolka banaadir focus weyn ayaan saarnay ee face one hadda waa dhammaaday sidoo kale wax walba oo gobolka banaadir uu is dhihi karo heer maxaa la dhahaa sidoo kaleeto ee gobolka banaadir waxaa la shaqeeyo hay-adihii federaalka aad bay noola shaqeeyaan sida wasaaradda howlaha guud oo si fiican aan iskula shaqeyno injineeradooda maadaama oo heerka dowlad sharciga oo qolaya dowladda federaalka iyo- iyo dowlad goboleedyada gobolka banaadir maadaama aan dowlad goboleed ahayn laakiin oo la shaqeeyo xirfadalaan marka aad bay nala shaqeeyaan sidoo kale wasaaradda isboortiga wax bay ka tahay mashruucan wax bay ka joogaan way la socdaan Ee, marka baahidaasi baahi ka badanna waa qabnaa oo wax badan baa qaban doonaa insha allahu tacaala sanadkan waxaa jira ee, agaasime qeybo badan oo ka mid ah ee, meelaha bilicda ku habboon qeybaha qaarkood ganacsi gaara ayaa noqday isbeddela ku dhacay ee, waxaa jirta in iyana qaar ay burbursan yihiin ee, dhammaan waxay u badnaayeen meelo ay dowladda hoose ay leedahay ee, ee dowladda dhexe ee soomaaliyana ay gacan ku lahayd marka si buuxda ma ula wareegteen gacankuhaynta goobahaasi ee faras magaalooyinka ah oo aan weli eh, aysan dhisan dowladda hoose absolutely aad baa u mahadsan tahay hadda waxaa jira barnaamij isxilqaan oo xarumihii dowladda ugu waaweyn ay gobolka banaadir ku yaalla lagu dhisaayo gobolka banaadir oo hormuud ka ahay oo dhaqaale oo ku bixinayay absolutely waxaa ka mid ah eh, madxafka qaranka ka mid ah waxaa ka mid ah meelo intaas ka sii badan marka ninhu wuu socoyaa eh, isbeddelka welina wuxuu ku socdaa sida aad ugu fiican insha allahu tacaala waa qorsaanna u adeegsan in xarumihii dowladda hore ee ku yaalla gobolka banaadir in la dayactiro haddii ahayn kuwa dowladda hoose ee ku shaqaynaysay ama heer federaal maadaama waxay ku yaalaan gobolka banaadir maxaa laga faa'iidayaa marka eh, oo ay soo kordhin karaan eh, marka hoolashaasi eh, dhismahoodii iyo dayactirkoodii lasoo gebagabeeyo maxay ku soo kordhin karaan mujtamaca soomaaliyeed ee kaa dhegaysanaya barnaamijkan wada jir waxay ku soo kordhin karaan eh, in ay sameeyaan qurux dadkii dibadihii jiray ay soo laabtaan ay arkaan magaalada qaabka ay u socoto magaaladan haddii saan hadda ay kusii socoto ilaa laba sano ama saddex sano ka bacdi waxay noqonaysaa magaalo isku filan runtii maxaa yeeley waxay hadda garoorsadeen maamulka gobolka banaadir in ay tahay eh, eh, eh, muhiimad weyn inay u leedahay maxaa la dhahaa, isbeddelka waayo gobolka banaadir waxaa la rabaa in waxaas iyo wax ka badan in wax laga qabto ma noqon doono eh, wuu socon doonaa markas maintenance aa loo baahan yahay. hadda leerana magaalo gelin waxaa laga yaaba week ka bacda inuu hal leer eber noqdo marka maintenance inuu daba socdo waxaan intii ay noqonin keliya waa hadda la geliyey taasina waa ku guda jirnaa insha allahu tacaala si dadka ay noqdaan dad transparency-ga ay u aaminaan dowladda inay wax wado isbeddelkan oo socdo laakiin uu ku socdo si sidee leerarka aad sheegtay ee, ee hadda ku salaysan cadceedda kuwa dabkoodii keediya qaarkood way damaan ee, bateriga ayaa dhammaada sidaad sheegtay ee, qaybta arban balaninka qorshihiin ma ku jirtaa in leerarkaasi ay jiraan leerar kale oo ka qurux badan oo caasimadaha adduunka ay isticmaalaan aad ku beddeshaan Ee, kan hadda leerkan waxaa u gelino xitaa mugdi atleast inaysan noqonin waa- wuu socday hadda kan lambar afar la geliyey oo ka bilaabnaya alboorka ilaa kilomitr zero kuwa magaalada la mid ah aad buu iftiinkiisa u sareeyaa waadkiisa waa laba boqol waxaa u xil saaran qayb dhan waax oo la dhaho solar lightka agaasimo gooniya leedahay waa isla shaqaynaa ninkaas ayaa ka mas-uula dayactirka leerarka seti iyo waxooda kale anaga laakiin waxay tahay urban planin maadaama ay tahay qurxinta magaalada iyo magaalada qaabkeeda muuqaalkeeda waxeeda agaasimo kasta oo shaqada noola soo gala midka bulaacadaha bulaacadaha kan wadooyinka wadooyinka marka inaan si wadajira ugu wada shaqeyno qorsaha magaalada ay yeelanayso qof kasta meesha uu kaleeya inuu soo galo magaalada way fidaysaa guryihii way sikanayaan inay si qurux badan u fido magaalada inta way ka fid afgoy dhex gasay inta ma socoto kaaraanan kagta ilaa hadda in wixii laysku dheelitiro qorso sax ee magaalada loola imaado waana rajeynaa in sanadka cusub insha allah tacaala qorsaha uuna horgeli doono insha allah waxaa jira qorsho uu ku dhawaaqay ee, madaxweynaha ee, dalka turkiga rajab tayyib erdogan inuu dhisayo toban kun oo dhismayaal qurux badan oo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee, degmooyinka gobolka banaadirna ay ka mid tahay ee, sidee marka qorshahaas aad uga warqabteen ee, arban halkeebasuu ku dambeeyey qorshahaasi maxaase iska bedelay ee, xilligii hore oo booqasho uu ku imaanayay dowladdii hore ee xasan sheekh maxamuud warkaas xaguu ku dambeeyey Ee, warkaas meel fiican oo noo mara insha allahu tacaala ee, waana rajayn doonaa in aan dabagalno wuu iga horeeyey aniga agaasim cusub a ahay hadda ilaa muddo afar bilaa xilkaan hayaa laakiin wuu jiray heer federaal u jiray wasaaradda walaag guudaan liidka ahayd iyo do- iyo iyo maxaa lahaa gobolka banaadir marka i'm think is not update hadda baahidaas baahay ka darnaa talo oo magaaladiiaba waxay u baahan tahay iftiin iyo wax hor leh marka tan ayaan xoogga saarnay intii midii dibadda aanan gaarin wax gacmahada ku jirna wax ka qabatid before intaan meel kale gaarin taasay xoogga saarnay
injineer cabdikariin axmed suuriye agaasimaha qorshaynta magaalada iyo weliba injineerada ee maamulka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka wadajir uu warrameeyey guud ahaan barnaamijkii toddobaadkan waa naga intaa ciddii uu sheegay waxay dib ka yeeli karaan bartaha internetka ee radio muqdisho dotnet iyo sidoo kale baraha bulshada ee barnaamijka wadajir ee facebookga iyo twitterka wax ku karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal waxyaaha iyagii rumaadow walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal waxyaaha iyagii rumaadow walaalayaal wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal